bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka reediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya udinhayo caawana waxaa ugu daroon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta booqday xarunta safaaradda soomaaliya ee dalka kenya isagoona u mahad celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dadkii soomaaliyeed ee ka qayb qaatay dhismaha safaaradda soomaaliya ee kenya madaxweynaha soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa hambalyo u diray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom waa sida geesinimada leh ay iskaga caabiyeen weerarkii maleeshiyada kooxda ugus ay ku soo qaadeen xirada ciidanka amisom ee deegaanka halgan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maanta kulankoodii khamiislaha ahaa yeeshana waxa ay warbixinno uga dhegaysteen qaar ka mid ah golaha wasiirada wasiirada amniga iyo gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa si wada jira waxay uga warbixiyeen khasaarihii kooxda ugus ka soo gaaray weerarkii fashilmay oo ay ku doonayeen inay ku qaadaan fadhiisan ciidamada amisom ay ku leeyihiin deegaanka halgan maamulka gobolka baay ayaa maanta dhagax dhigay waddada soddonka ee ka mid ah waddooyinka muhiimka u ah marinka dadka iyo gaadiidka ee gobolka baay intaa waxay ahaayeen qodobadii ugu daarkaroona warka habeenimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya u daargarooba qodobadaan idiin soo durmuro faahfaahsan insha allah waxaana warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed cali cumar juba waxaana farsameynaya maxamed cabdooy madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa booqday maanta xarunta safaaradda soomaaliya ee dalka kenya isagoona u mahad celiyey dadkii soomaaliyeed ee ka qayb qaatay dhismaha safaaradda soomaaliya ee kenya
waxaan soo booqana maanta nimiday safaaradda soomaaliya ee magaalada nairobi safaaraddan horaantii meeyadii ayaa dowladda soomaaliya ay yeelatay mudday gacanta ka maqnayday oo niman hore u joogo soomaaliya ay yidhahdeen waa iibinay dadka soomaalida ah ee magaalada nairobi ku nool iyo dalka kenya guud ahaan iyo dowladda soomaaliya diblomaasiyiinteeda halkan joogo iskaashaday mar hore iyo mar dambaba ayaa waxay suurtogeliyeen gurigan inuu gacanta ku soo noqdo oo u soo noqdo dadka soomaaliyeed intaa kadib haddana dadka soomaaliyeed ee degan dalkan kenya magaalada nairobi iyo dowladda soomaaliya iskaashanaya ayaa haddana dayactirkeeda haddana dib u bilaabay dhulka baaxadiisa intuu la egyaha waad aragtaan dhismaha ka socda iyo maxaanku rahdaa dib uqabaynta ka socotana waad aragtaan waxay noqon doontaa mid ka mida safaaradaha soomaaliya ay leedahay kuwa ugu waaweyn oo caalamka ku yaallo iyo safaaradaha magaalada nairobi ku yaalla ajnabiga alasudooda kuwa ugu waaweyn ayay safaaraddaani ay ka mid tahay dhul ahaan iyo dhismo ahaanna waad arkaysaan gurigan sida uu guri muhiima u ahay waxaan rabaa marka halkan inaan magacayga iyo magaca dowladda soomaaliya anigu mahad celiyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee ka qayb qaatay kow sannadihii dheeraa oo dacwada ay socotay oo dhulkan gurigan sidii loo soo celi lahaa iyo haddana intii haddana intay isku tagtay is-abaabushay dhaqaale isku dartay ee in dib loo dhisa haddana ka shaqaysay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin
dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa hambalyo u diray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom sida geesinimada leh ee isaga caabiyeen weerarkii maleeshiyada kooxda ugus ay ku qaadeen xirada waa xarun ciidanka amisom ay ku leeyihiin deegaanka halgan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo u diray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom oo maanta si geesinimo leh isaga caabiyey maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab oo weerar kusoo qaaday waa fariisinada ciidanka ee deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ciidamada ethoobiya iyo kuwa soomaaliya ayaa weerarkaasi kooxda nabadiidka ee al-shabaab kaga dilay in ka badan laba boqol oo maleeshiyaadka shabaaba anigoo ku hadlay magaca jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan si diiran usoo dhoweynayaa guusha ballaaran ay soo hoyeen ciidamadeenna iyo kuwa ethoobiya oo qayb ka ah amisom oo cashar lama ilaabaana u dhigay cadowga jabkani xooggan ee al-shabaab loo geystay waxa uu muujinayaa in argagixisadu la yska dhicin karo loona geysan karo dharbaaxyo ka kulul kan maanta loo geystay ayuu yidhi madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in jabka loo geystay cadowga uu niyadda u dhisaya shacabka nabadda jecel isagoo intaa ku daray in hadafka dowladda soomaaliya uu yahay in gebi ahaanba dalka iyo gobolka geeska afrika laga ciribtiro argagixisada al-shabaab iyo kooxaha kale ee ku fikirka ah dagaalka lagula jiro al-shabaab wuu sii socon doonaa goobo badan ayaa lagu jibiyey meelaha kooban ay ku harsan yihiin goordhow ayaa laga sifayn doonaa waxaana sidoo kale u hambaliyeynayaa shacabka soomaaliyeed oo mar walba garab taagan dadaalka ciidanka geesiyaasha soomaaliyeed ee kuwa amisom ay naga caawinaya dagaalka lagula jiro argagixisada kooxda argagixisada ee al-shabaab ee nafalcaariga ayaa weerarka ay saaka ku fashilmeen waxaa sidoo kale looga qabsaday hub waa hub tiro badan iyo saanad kale golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta kulankoodii khamiisla ahaa waxa ay ku yeesheen magaalada muqdisho iyadoona kulanka golaha wasiirada warbixin looga dhageystay qaar ka mid a wasiirada maxamed cali axmed roodhaaye ayaa faahfaahinta warkan eegaya golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kulankoodii joogtada ahaa waxaana kulanka shirgudoominayey kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda mudane cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir waxaana looga hadlay qodobo kala duwan oo u badnaa warbixinno laga dhegaystay wasaaradda amniga gudaha oo soo bandhigtay qorshaha bisha barakeysan ee sugidda amniga caasimadda wasiirka amniga gudaha mudane cabdirasaaq cumar maxamed ayaa golaha warbixin ka siiyey qorshaha lagu sugayo inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan amniga magaalada muqdisho iyadoo ay iskaashanayaan ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan maamulka gobolka banaadir iyo kuwa nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom golaha ayaa bogaadiyey qorshahan waxaana ay ku biiriyeen talooyin lagu kabayo amniga wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa golaha wasiirada dhankeeda warbixin ka siisay qaabkii ay ula tacaaleen dhaawacyadii weerarkii hotelka ambasador waxaana uu golaha ku booriyey wasaaradda in ay qaado tallaabooyin deg deg ah oo gacan lagu siinayo dadka u baahan caafimaadka dibadda ah iyadoo iskaashi lala samaynayo dowladaha saaxiibka la ah soomaaliya ugu dambayntii golaha wasiirada ayaa warbixinno kala duwan oo la xidhiira hiigsiga labada kun iyo lix iyo toban iyo shirkii madasha hogaamiyaasha ka dhegaystay wasaaradda arrimaha gudaha oo si faahfaahsan oga hadashay waxyaabihii ka soo baxay shirka wasaaradda ayaa sidoo kale ka hadashay markabsida raashin gargaar oo ku xidhan dekedda magaalada muqdisho waxaana ay tilmaamtay in si deg dega loo gaarsiin doono bulshada soomaaliyeed ee tabaalaysan maxamed cali axmed rooraaye warbaahinta qaranka magaalada muqdisho mahadsaned rooraay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa si wadajir waa si wada jira waxay uga warbixiyeen khasaarihii kooxda ogus ka soo gaaray weerarkii fashilmay oo ku doonayeen inay ku qaadaan fariisan ciidanka amisom ay ku leeyihiin deegaanka halgan
bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkan rabnaa maanta war-saxaafideedkan u qabanay aniga wasiirka gaashaandhigga inaan la wadaagno shacabka soomaaliyeed dhacdadii saaka subaxii dhacday shantii aroornimo waqti ay tahay abaarihii shantii aroornimo in ciidanka al-shabaab ay soo weerareen ciidanka amisom ee degaankooda u ahaa magaalada halgan waxay kasoo weerareen ilaa iyo afar meelood ayay kasoo weerareen hase ahaatee si fiican ayaa loogu jibiyey oo looga xog looga xog roonaaday wixii dhimasho ah iyo wixii dhaawac iyo wixii faahfaahin ah waxaan rabaa wasiirka inaan u daayo laakiin dagaalkaas ay saaki soo qaadeen waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan inaan u sheegno in si fiican looga adkaaday looga xoog badnaaday laguna jibiyey dagaalkaas waxaan hadda rabaa inaan wasiirka kusoo dhaweeyo asagana si uu faahfaahinta dagaalka wixii ka si ku saabsan oo idin siiyo wamahadsantiin
bismi illaahi raxmaani raxiim sida wasiirka amniga uu sheegay waxaa saaka abaarihii aroortii ay soo weerareen nimanka nabadiidka ah halgan tuulada la yidhaahdo ayay soo weerareen oo ka tirsan gobolka hiiraan weerarkaas ismiidaamin iyo weerarba ku jira dadkaas nabadiidka ah oo naftailad halliga ah waxaa ku gaaray khasaaro aada iyo aada u fara badan waxay isku dayeen dadkaasu inay dhibaateeyaan ciidamadii amison iyo ciidamadii xogga dalka soomaaliyeed oo halkaas deganaa ama ka ilaalinhayay ka hortaga dadka nabadiidka khasaaraha ilaahay hadda dadka nabadiidka soo gaaray wixii kaloo dambe gadaal bayna kasoo sheegi doonaa waxaa weeye boqol iyo labaatan dhimasho ah oo ku timid dadka nabadiidkaa waxaa kaleeto hub iyo qalabba ay kaga tageen meeshii ama laga qabtaba lagala wareegay qoryaha ilaa iyo hadda boqol afar iyo toban ak forty seven shan iyo toban bekan qoryaha loo yaqaano rbj seven qoryaha loo yaqaano toban qori qoryaha hoobiyaalka siddeetan iyo laba milimitir afar hoobiye qoryaha loo yaqaano b ten waxaa muxuu aha laga qabtay oo lagala wareegay toban xabo raadiyaalka lagu hadlo oo communicationka warikaarsiinta lagu sameeyo toddoba xabo qori zoo ah oo labaatan iyo saddex milimitira meesha lagu gubay bastoloodo saddex xabo waxaa kalooto laga qabtay dadka nabadiidka ah laba iyo labaatan iyo saddex bambada gacanta ah oo gacanta laga tuuro hubkaas oo dhan waxay kaga tagay ama lagala wareegay muxuu ahaayeeto dadka nabadiidka ah sidoo kaleeto khasaaro soo gaaray ciidamada amison iyo kuwa soomaalidaba dhimasho iyo dhaawac isugu jir ilaa toban ayaa mataqaanaa gaaray wixii kaloo soo kordhana dib ayaan kala soo socodsiin doonaa ummadda soomaaliyeed aan kala soo socodsiin doonaa
wasiirada wasaaradda amniga iyo gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayay ahaayeen oo si wada jir ah uga warbixinayay khasaarihii kooxda ugus ka soo gaaray weerarkii fashilmay oo ku doonayeen inay ku qaadaan fadhiisan ciidamada amisom ay ku leeyihiin deegaanka halgan maamulka gobolka baay ayaa maanta dhagax dhigay wadada soddonka oo ka mid ah wadooyinka muhiimka u ah marinka dadka iyo gaadiidka ee gobolka baay wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee gobolka baay siraaji ayaa faahfaahinta warkan soo diray xilli magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka socdaan mashaariic oo aad u fara badan oo lagu dhisayo wadooyin laga barbaartaagayo leerarka ku shaqeeya adceedda ee soolarka ayaa waxaa maanta magaalada baydhabo laga dhagax dhigay mid ka mid a wadooyinka magaalada oo marinka gaadiidka muhiim u ah wadadan oo lagu magacaabo soddonka islamarkaana ka mid ah wadooyinka sida aadka u burburayay dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ee dalkeena dowlad la-aanta u ahaa ayaa waxaa si wada jira u dhagax dhigay guddoomiyaha gobolka baay mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo duqa degmada baydhabo mudane cabdulaahi cali watiin waddadan ayaa waxaa dhismaheeda iska kaashanaya hay-adaha d r c d d g iyo weliba shacabka magaalada baydhabo waxaana dhirirka waddada uu gaaraya saddex kilomitir ballac waddada waa labaatan mitir waxaana mashruuca lagu dhisayo waddadan lagu magacaabaa waxkeen aan wax kuu dhise oo ay wadaan hay-adaha d r c iyo d d g bulshadana lagu dareensiinayo in iyagu dalkooda ay dhisan karaan dhagaxdhigga kadib waxaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed la hadlay injineerka dhisaya waddadan oo lagu magacaabo injineer maxad maxamuud cali
jidku guud ahaan wuxuu ka kooban yahay saddex mitir iyo badh oo dherar ah iyo toddobiyo toban mitir oo ballad ah sidaa aawadeed waa jid aad iyo aad u muhiima halbowloha magaalada baydhabo yacnihii qandaraaskiina waxaanu bixinay daraad baa la bixiyey markaa hadda mashruucu wuxuu taagan yahay inaynu samayno hirgelinta mashruucati oo maanta aynu iskugu nimid guddoomiyaha gobolka baay mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo duqa degmada baydhabo mudane cabdulaahi cali watiin ayaa si isku mid a u faahfaahiyey ahmiyadda dhismaha waddadan ay u leedahay bulshada magaalada baydhabo gaar ahaan gaadiidleyda waa wejiga koowaad ohay maarna in wadadii maarna la kanadiifiyay gurigii maarna wadada hagali iyo maarna dadka hagalan maarna la kanadiifiyay taasna alxamdulillah ilahay noo guuleysay geedkan maarna wajiga lamaada nun surugna maarna dhagaxdhigi oo waddada maarna nun surugna taasoo maarna juhdi dheer hagelidi maarna maamulka iyo dadka bulshada xaafadda iyo hay-adda d d g iyo d r c oo maarna fankan oo geedka maarna talaka dhislafaayo noo caawinahay taymay waqti aad lahageli marka waddadan waa waddo halbowle oo muhiim ah oo maarna badana isticmaaleen maarna baawartin isu gooshaas gobolada geda iyo baayo bokool ilaa hiiraan ilaa maarna muqdisho isgoosha transitka ayaa maarna inaas maarna targalnay si maarna baawarto maarna ka dhex aan ka yaraadan zaxamsho maarna magaalada ka dhex yaraadan insha allahu mar ujeedla maadna rajayna insha allah in maarna boondadii naftasha oo wadda soddon ka dhex tahay la saara doono mardhow insha allah
geekway gobjoogin anahmeleray ini un feeski lamaad biki soddonka le raay baydhabo dhagax dhija ilahay inin suurtageli unoo ka jarra bilrabada marka masquqoyna jidkakan dad badan oo xaafadda degan iyo iibweyn ku jeysaday iibtasna may la raayiyoon iyo kujeysteen geeka ini yoona liig abaal dhiin la tusa ama hooliyo galeen ini innagana hool may la raayo bilaasho aho meel binaan ee ka dheedi
warkii habeennimo oo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya caawa waa naga intaa ciddoo warkeena seega dabcan waxay dib kaga heli kartaa fadhigana internetka aanu ku leenahay ee radio muqdisho doodnet asigoo maqal qolaal iyo weliba sabaro wata anigoo maxamed cali cumar jubba warkaas soo saaray halkan idin kala socodsiinaya maxamed cabduulina waa uu farsameenaya ramadaan kariim